waa mahadsan tahay sax waaye bishii march toddobadeedii ayaa heshiis intergovernmental agreement ah ama isafgarad ah ama m o u ah sideeda rabaa sida kale haddii loo dhigo ayaan la galnay dowladda turkida heshiiskaas waxyaabaha uu qoray kolleyta waa horeyna faallawaa uga bixiyo ah inay yani gacan laga siiyaan arrimaha shidaalka ama ha noqoto baaritaan surveyga ama seismicska ha noqdo ama ha noqdo datada sida loo process gareeyo ama ha noqdo maxaa ladahaa soo saaritaankii qodaalka sidii loo qoditaankiisii iyo soo saaridiisii intaba ha ahaato iyo weliba research ha noqoto intaba yani inay gacan gacan naga siiyaan oo ay naga kaalmeeyaan maadaama turkida ay yihiin waddan leh capacityga ay yani anaga aanan haysanin oo ay badda black seaga already ay hadda ka qodeen gaas ay kasoo saareen ay leeyihiin maraakiib qoditaanka samaysa iyo kuwa three d seismiga iyo two d-ga labadaba sameeya waxyaabahaas inay naga kaalmeeyaan oo ay yani ama technical assistant ha ahaato waxyaabahaas uu heshiiska inahaas ayuu ayuu ku saabsanaa waxaa kaleeto heshiiska asagana dhinac ka ahaa oo ayna weydiiseen oo ah in daytada aan hayno oo ingiriiska london loo taalo oo shirkad t g s la yiraahdo ay gacanta ku hayso oo ay iibiso daatada normal waa la iibiyaa inay ayadana daytadii access ay u helaan maadaama heshiis laba dowladood ay wada galeen ay ahaydna yani loo sahlo loo fududeeyo in yani wax fi ahna aan laga qaadin lakin access ay siiyaan daytada ayadana waa waa arrintaas waa guda galnay heshiiskuna de ilaa golaha wasiirada inaan geyno o aan ka ansixino oo diplomatic generalkii caaliga ahaa la marsiiyo ayuu u baahnaa intiina waa marsiinay marka heshiiska noocaasuu ahaa kolleytu waa wixii kaleeto oo intaas ka baxsanna kolleytu waa waa ka jawaabi doonaa laakiin bishii march heshiiskaan galnay noocaasuu ahaa marka qodistu bishee bay bilaabanaysaa ma la cayimay halkee bay ka bilaabanaysaa
de waxa waaye ayaga maadaama daytada exes aan u siina hadda ayaga ayaa horta heshiis kaleeto oo waxaa jiri doono heshiiskan heshiis m o u ahaa heshiiska saxda ah oo production sharing agreementga sida wax loo wada wadaagayo ama heshiiska wax wadaaga oo p s a la yiraahdo gadaal baa laga saxiixi doonaa annaga hadda blockska ay rabaan weli nooma aysan sheegin oo ma aysan dhicin xirmooyinkaas ayaan danaynaynaa oo aan rabnaa inaan heshiis nagula galo laakiin waxaa muuqato dee wasiirka markuu hadlay inay yani daytadii wixii markay arkeen inay go-aan ka gaareen ayaga ay ogyihiin blockska ay rabaan inay qodaan laakiin annaga xaqiiqdaas iyo yani bloogyada ay rabaan nooca ay yihiin aysan weli nala wadaagin oo ay noo imaan doonaan marka heshiiska p s ega la saxiixayo oo markaasaan sheegi karaa ayaan dhihi karaa blockskaas ayaan siinay dabcan hadda blockska ay rabaan blockska oo oo two d seismic hore loo sameeya waayo waxa keliya ay u baahan yihin waxa waaye wakti yar inay three d seismic ay ku sameeyaan kadibna drillingka ay sameeyaan marka su-aashaada marka ahayd yani blockski blockska waa waa sidaas oo b s ga markay nala siixanayaan ayaan ogaannaynaa meesha ay saaran yihiin blockskaas waa garta sidoo kale warbaahinta turkigu siday kasoo xiganaysa wuxuu leeyahay waxaa jirta meel kamida badda soomaaliya oo aan ku tuhmayno kayd shidaal marka waa halkay meeshaasi wallahi dee soomaaliya waa la socotaa labadii kun iyo afariyo tobankii iyo labadii kun iyo shan iyo tobankii labadaba waxaa la sameeyey two d seismic oo kasoo bilaabanayso jubbaland ilaa iyo ilaa iyo hobyo laba combany oo kala gedisanaa sameeyey midna waxaa samaysay combanigii soma oil la dhihi jiraa sameeyey ugu horeeyey kadibna waxaa sameeyey combany spectrum la yiraahdo oo markii dambe ay la wareegtay hay-adda shirkadan la yirahdo t g s deetooyinkaasna waa la process gareeyey oo waa la turjumay marka deetooyinkaas de waxay sheegayaan batrool aada u fara badan iyo gaasba inuu intaas ay ku wada jiraan maamul goboleedyadaas oo dhan oo aada u fara badan runtii oo meelaha qaarkood sida galmudug oo kaleeto haddaan tusaale kusoo qaato keligeed lagu qiyaasay maxaa la yidhaahdaa waxaa sheegayana waxaa waa geological structureka oo meesha markay fiiriyaan markay fiiriyeen oo kaleeto inay batroolkana waxa hayo wax la yidhaahdo rock source ama yani ayuu ka hoos jiraa oo sababta loo duleelinayo waxa waaye xoggaasaa la duleeliyaa marka rock sourceka structureka rock sourceka galmudug ku jiroo kaleeto inuu la mid ahaa mid hadda ka hor cheveron ay ka heshay nineteen seventy ninekii wadankan kazakhstan ay ka heshay oo ten billion barrels laga soo saaray iyo rock sourceka galmudug laga helay inay isleeyihiin weliba midka galmudug laga helay oo afar mar uu ku jibaarmo siceka oo rock sourceka laga helay kazakhstan ay cheveron ka heshay nineteen seventy ninekii marka ilaa afartan bilyan oo baaro ilaa konton bilyan oo baarl ayaa estimateka oo deetooyinka ay process gareeyeen weliba kambaniya kala gedisan ayay tilmaamaysaa sidaasi lamida south west iyo iyo hirshabeelle iyo iyo jubbaland ayagana rock source kaleeto oo sidaasoo kaleeto lagu tuhmaayo inay yani ay ay ku jiraan ay ku jiraan batrol iyo gas ayaa ku badan weliba dhanka southka markaa aadid southkeeda markaa sii aado waxaa ku badan gaaska laakiin ilaa discovery la sameeyo oo drillinka la sameeyo dee prospectiga saxda ah oo gaaska intuu la egyahay lama ogaan karo waaya hay-ado kale ama shirkado kale ama wadamo kale oo hadda lala saxeexda iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn turkiga iyo shirkadda coastline explorations
ha waxaa jira hay-ad kaleeto shirkad kaleeto liberty la yiraahdo oo australia gaaska sub ka qodo oo ayadana aan la saxiixanay heshiis bishii march marka laga reebo labadaas turkida weli b s lama aanan saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa waxaan turkida waxaan la saxiixana waxay ahayd isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin marka labada shirkad oo keliya waa coastline iyo iyo liberty labadaas keliya ilaa hadda wax b s la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay marka petroleum liberty petroleum maxaa lagula heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa imise xidhmaa loo seexay
waxaa loo saxeexay saddex xirmo mid oo galmudug ku yaalo mid south west ah iyo mid oo jubbaland ah saddex xirmo heshiiskana wuxuu ahaa dee liberty muddo ayay yani soo socday oo waxaa kasoo shaqeynayay somali petrol hay-adda somali petroleum authority ayaa ayay horay waktigii coastline loo saxeexay in loo saxeexay ahayd marka hadda markii ay bishii maaj hadda ahayd ayaan la saxiixnay iyagana heshiiska tamiska lagula heshiiyey waa tamis runtii oo attractive ah soomaaliyana u fiican dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan waafaqsan p s a modelka ay i m c c ay ansixisay twenty twenty one kii sababtoo heshiis markaa gelaysa heshiiska waa inuu waafaqsan yahay modelka production sharing model agreement modelka la ansixiyey waxa uu tilmaamayo tamisk uu tilmaamaya hadday yihiin royaltiga laga qaadaya inuu five percent yahay waa inuu five percent noqdaa maxaa la yidhaahdaa rentalka oo oo yani per square kilom per square kilometerka inta uu yahay markaa fiirisid yani yani waa very attractive waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo oo legislature oo sharci ah oo aadan ka gudbi karin waa garta dhanka oo finance sidoo kale taxationka iyo markay yimaadaan income taxka laga qaadayo waa inay thirty percentage ay noqoto royaltyga waa inuu five noqdaa waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyey ayaa tilmaamaya twenty twenty twogii ayaa tilmaamayo faa'iidadana see loo qaybsanaya income taxkaasaa tilmaamaya marka waxyaabahaas waa legislated waxyaabaha kaleeto negotiationka ahna dee hay-ad b b s somalia petroleum authority ayaa ayaa heshiiskaas negotiationkii soo gashay anigana saxiixasaan lahayo waa saxiixay dee markaan fiiriyey tamiskii inay ay compliance ay ku yihiin p s m oralkii saasaan u saxiixay faa'iidada see loo qaybsanaya
faa'iidada dee horta waxay laba nooc waaye faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa waxaa jira wax la yidhaahdo cost recovery cost recoveryga markay soo dhamaysto cost recoveryga uu dhamaado ama laba sana ha ku dhamaado ama saddex sana ha ku dhamaado kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa fifty fifty aa loo qaybsanayaa waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye
sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa u muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan oo wuxuu dhahay hala soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada marka arrintaas hadda halkee bay taagan tahay
maya arrintaas waa arrin weli oo discussionkeeda uu noo socdo waana iska dhammaanaysaa laakiin hal midaan rabaa inaan aan aan aan tafaasiil yar ka bixiyo i n c c horta heshiiska laba nooc baa loo galaa midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo oo xirmooyin ay kambaniyo ay ay ku tartamaan marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aad yacni kambanigi ugu fiicnaa aada soo doorato waa qandaraasuu noqonaa qandaraas markuu noqdane waxaa waaye in yacni i n c c da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin oo ay markaas ay yidhaahdaan fiiriyaan compliant muku yahay moralka p s ega temiskii lagu aan dejinama waafaqsan yahay inay yidhaahdaan waay waa marka uu yahay qandaraas furan sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan waxaa kaluu ogol yahay oo uu wasiirka uu awood u siinayaa in direct negotiation isagoo aanan aadin qandaraas furan ama bidfam waxay yidhaahdaan isagoon aadin oo dhinacaas aan marin in uu saxiixi karo heshiiska marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye liberty heshiiskaan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane eighty percent heshiisyada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation sababtoo ah direct negotiationka waa sahlan yahay isagaa fudud combaniyadana badanaa bitrown marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aad aad furtay oo aad tiri blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga rabin marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yani wax lagu waxeeyo laakiin bidtownkan oo qadaraaska ah oo furan miduu ku fiican yahay waxa waa waa transparent waaye combaniyada waa soo dalban karaan xirmada waa ku tartami karaan wakti buu leeyahay uu bilaabanayo wakti uu xirmaayo laakiin de annaga hadda waxaan nahay wadan fragile ah yani proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas baan qabnaa ilaa discovery la sameeyo marka markaan oo kaleeto wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay galaan marka arrinkaas aad sheegtayna dee ra-isul wasaaraha waa sax waa waana welina wada hadal yani si oo isabgarad ayuuna arrinkaas uu ku dhammaanaa insha allah laakiin weli kuma faraxsana ra-iisul wasaaruhu hal halkaasay taagan tahay miya maya dee ra-isul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno aan u sharxo waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga batroolka iyo procurement looga oo wasaaradda maaliyadda ah waxaa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxa aan ka ansixinay i m c c waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda labadii kun iyo iyo laba iyo labaatankii dhammaadkiisii wuxuu tilmaamayaa marka lasoo marsiinaya i m c c ma aha marka direct negotiation la galee waa marka bitcrown la qabta anigana bitcrown maba aan qabanin oo liberty laguma siinin heshiis lagulama gelin qandaraas la qabtay oo ay kusoo guulaysteen ma ahayn marka heshiiskaasaa jiro regulationkaasaa jiro waxyaabahaas oo dhan dee ra-isul wasaaraha inaan aan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda aan uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay laakiin nasiib daro dee wasiirka maaliyadda safaradiisa badnaayeen laakiin the end dee ra-isul wasaaraha wixii isaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxaa waaye dee inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo contractiyada dhankayga inaan ka tilmaamo oan u sheego sahamna inuu ka imaanaya an jeclahay oo aan loo baahan doonin in yani i m c c la aado